markanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawiiska washington waa kan cabdixakiim maxmuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qayb kaloo ka mid a sooyaalkii fanka dalka jabuuti kooxdii kolkaa magaceediina waxaa loo bixiyey muxuu ahaa israaca jabuuti marka kooxdii u horeysay ee jabuuti laga sameeyey ee fan ah kooxdaabay ahayd cabdulqaadir baana ayaa sameeyey riwaayadoodii u horeeyeyna siday sheegeen waxay ku dhigeen sinima odayoon sidoo kale waxaan caawaydii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa gabadh waxay ahayd qurax badan oo ilaahay qurax siiyey marka waxaa jirta shaleemo ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaha africa shaleemo africa shaleemadaas markay soo aaday ee isku raranka soo baxdo baabuurtaas ku dhici jirtay quraxdeeda yacni qisada inantaasi daraaddeed ay gawaadhidu isku dhici jirtayna xubinta ahlabuurka iyo heesaaga ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington inta aynaan dhegaystayaal u gelin xubinta hal abuurka iyo heesaaga iyo weliba suugaan kala gedisoonad maqli doontaan haddii aynu ku horrayno intiinii la socotay barnaamijyadii caweyska washington ee hore waxaad ku maqasheen xubin ka hadlaysay sooyaalkii fanka dalka jabuuti taasoo uu ka warramayay cabdalla xaaji cismaan oo isagu qoray buug uu ku ururiyey taariikhdaasi isagoo horey noola wadaagay sidii uu ku soo hana qaaday fankaasi iyo weliba sidii ay u heesi jireen ka hor intaan idaacad halkaasi laga yeegleelin waxaana uu caawana cabdalla inala wadaagi doonaa fanaaniintii ama abwaanadii caanka ahaa ee qayb ka mida waayahoodii fanka halkaasi ku soo qaatay iyo weliba taariikha kale waxaanaan idiin kala bixi doonaa cabdalla iyo weliba wariyahayaga dalkaasi jabuuti ramadaan muuse jaamac oo halkii nooga sii ambaqaadi doona xataa cilmi bodheriyo keliya dabcan meeheen fanaaniin caan ahayd soomaaliya sida allah u naxariistee maxamed salebaan tubaac fanaaniin fara badan oo caan soomaaliya ku ah ina fanka jabuuti ka bilaab bal ka waran iyagana
waa runtaa ramadaanow fanaaniin caan ah oo soomaaliyeed ayaa iyaguna xalgan fankooga xoog uga bilaabay sidaa aad tilmaantay cabdi aadan qays oo kale buugga waan ku sheegay dido maxainuu halkan ka bilaabay fanka heeso badanuu leeyahayna r t d ba yaaliin isagoo dee waa nin nool nin dhallinyaro ah oo naanisiisa layidhaha ugaas baa jiroo hargeysa ku qoray buuggiisa ninkaa yar markuu qoraya wii yimid wuxuu yidhi wixii cabdiqays baan u baahanahay heesihiisii cabdiqays oo dhan oo aan hayay markaa ayaan farta ka saaray sidaasu isaguna yani buuggii uu ugu soo saaray riwaayado badanna uu dhigay ahayd cabdiqays halkan ku dhigay waxaa jirtay nin lo odhan jiray nin dhowaan dhintay allah yarxamo isagu buuggan kuma jiray ibraahim bey lo odhan jiray fanaaniinta waaweyn ka mid ahaa ayaa mar la waraystay waxa uu ka sheekaynayaa oo uu leeyahay cabdiqays mar aanu riwaayad wada diyaarinaynay ayaa maxay ahayd gabadhii noo dhigi lahayd baan weynay deedna gabadh meesha joogtay ayaa tiri wuu yidhi anigaa wada xafidta wixii o dhanoo riwaayaddaydin la dhigaya laakiin shardi keliya ayaan idinku xidhayaa waa taariikh uu ka sheekeeyo tv-ga jabuuti ay martay markaasaa nidhibu ibraahim bey baa yidhi markaas waayahaye bal hadda waan jaribnu yidhi iyadoo sideediiba ugu keentay yidhi gabadhii deedna waxaa nidhi buu yidhi shuruudda keliya waa maxay waxay tiri ninkaa cabdi aadan qays baan jecelahay ha lay dhiso marka wuxuu yidhi gabadhii waanu dhisnay ninkii gabadha waa dee fanaanada uu de markii dambe guursaday carruurta u dhashee sheekadana halkan bay ka dhacday oo markaa ibraahim bey baa ka sheegay oo tv-ga jabuutina way martoo dad badan baa daawaday waxaa kaloo jirtay allah u naxariistee dee fanaankii weynaa ee xudayti ayaa isaguna markii uu dhulka carabta ka yimiday ee uu yimidee meesha la yidhaahdo somalilan oo hargeysa markuu ku soo noqday ayaa wuxuu yacni dhegaysan jiray radio jabuuti heesihii ka baxayay daqadii socotay iyo ay cajabisay buu yidhi taa sheeke mar dambe aan maqlay iyadoo nin aan qoraa aan ka maqlay deedna xudayde halkan buu sidaa u yimid heesa badan oo jabuuti laga tumo siciid xamar qoodh muuse tuug rag badan isagaa u tumayay heesaha oo sideed sannadood inaan ka yarayn ayuu jabuuti joogay oo maaragtay uu fanka ku jira hees uu qaado oo isagu leeyahayna keydka jabuuti bay ku jirtaa marka ninka buuggan ku jira allah naxariistee la yidhaahdo muuse faarax heesu qaadaa jiro wuu yidhaha daawadayday kolkaa waxaa ka hoos yidhaahda adigan kaa doortay dad oo dhan nin cod weyn markaasaa muuse faarax baan weydiiye war muuse ninkaa kaa hoos leh codka waa kuway kula jiibinade waa xudayd oo iyo tumay kolkaa xudaydina qayb weyn iyo fankii hore balowga jabuuti iyuu ka soo qaatay cabdulaxaji cusmaan buugga sooyaalka fanka iyo hobolada jabuuti taariikh fara badan baad ka xustay bal waxaad nooga warantaa markii dambe waxaa bilaabmay dee abaabulkiiaan kooxo ay samaysmayeen dumarkiiyo dee haween iyaguna dee kaalintooda ka qaatay bal nooga waran bismillahi raxmaan raxiim waa sa aad sheegtay muxuu ahaa rabadaanoo kolkii fanku bilaabmay aan ka sheekayno annagii soo sheegnay in raadiogu kolkuu la bilaabay uu fanku cirkaa maray oy heleen meel ay kasii daayeen fankoogii kolkaa laantii af soomaaliga ee xilliga waxaa madax ka ahaa ninkii la odhan jiray allahu naxariistay cabdulqaadir waa beri askar oo berigii dambana noqday nin siyaasi ah ninkaasgudoomiyihii baarlamaanka waa kii noqday wasiirkii maaliyaddana mar noqday allah u naxariistee ninkaabaa laanta af soomaaliga madax ka ahaa deedna fanaaniintii xilligaas ayuu ururiyey aqal buu u kareeyey waa kii deedna isagaa kharashka ka bixin jiray guriga kirada ah kolka fanaaniintii halkaa kusoo urtay waxaa ka mid ahaa sida uu ii sheegay saaxiibkay muxuu ahaa jaamac suleymaan tubec oo maxamed suleymaan walaalkii oo de fanaaniintii hore ahaa ayaa wuxuu yidhi gurigaa ninkaabaa noo kareeyey kooxdii kolkaa magaceediina waxaa loo bixiyey muxuu ahaa israaca jabuuti marka kooxdii u horeysay ee jabuuti laga sameeyey ee fan ah kooxdaabay ahayd cabdulqaadir baana ayaa sameeyey riwaayadoodii u horeeyeyna siday sheegeen waxay ku dhigeen sinima odayoon waxay soo socotaba waxaa la soo gaaray xilligii maaragtay alaab casrigii iyo waxna waa la helay kooxdii caari buurta caari la baxday ayaa iyadana waxaa abaabulay ibraahim barre nin la odhan jiro dhakhtar ahaa ninkaasaa kharashkiisa intuu qalabkii o dhan ugu soo iibiyey kooxdana markaa abaabulay oo sameeyey kooxdii buurta caareyna xilligaas ayay iyaguna horumar gaadheenoo sida qalabka loo tumi iyo riwaayadihii iyo ay markaa ayay bilaabeen iyaguna inay dhigaan waxaa kaloo jirtay laba kooxood oo kale oo iyaguna xilligaa aasaasmo waaweynaa bon esperance kooxdii la odhanayay iyo union de la genes saddexdaa kooxood ayaa dhowriyey lixdanadii cirkaa maray riwaayado badanna dhigi jiray fanaaniintuna saddexdaabay u kala qaybsanaayeen waxaa kaloo iyadoona jirtay koox la odhan jiray somali sportan club oo kolkaa isagu fanaanka ugu weyn ombadeer ninka maaragtay actarka ka ah wuxuu ahaa ninkii allah u naxariistay muuse faarax muuse tuug ninkii la odhan jiray kooxdaana muuse faarax siduu sheegay toddobiyo kontonkii iyo iyaguna riwaayaddii u horreysay ay sinima odayaan ay ku dhigeen kolka kooxaha waaweyn yaa abuurmay fankana xilligaabuu yani xaggii riwaayadahana horumar badan sameeyey qaybo kaloo waraysigan ka midoo cabdalla uu kaga hadli doono kaalintii haweenku ay fankaasi ku lahaayeenna toddobahaadka soo socda ayaad maqli doontaan markana aynu wada dhegaysanna codka fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba ah nimca yaasiin caraale
الفرح تعين دويني للدتين طمش الفرح تعين ولا للدتين من عيني للدتين
heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen nimco yaasiin caraale iyo weliba cabdi jaamac qaboojiye aynu intaasi kaga nimaadno haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo caawa marti inoogu yahay cali cabdi xasan oo ku magac dheer cali aansa oo dhinaca miisiga tuma waxaanan idiin kala bixi doonaa cali aansa iyo weliba wariyahayaga khadar maxamed cakulle oo magaalada hargeysa ku waraystay
adigaad baad umahadsan tahay gacantiisa waxaa idinku maqashiinayay cuudka ama kamarkaa wada maqasheen cali cabdi xasan yarow oo ku naanaysan ama loo yaqaano cali aanso cali anigoo gaalkay waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaybaha muusiga kala duwan hadday tahay gitaarada codkoodu kala duwan yahay iyo cuudka imikabaa maqlayseen ama qaaciga cali aanso hadda wuxuu ku noolayay magaalada hargeysa oo aan waraysigan iyo kulankayaganiba wuu ka dhacay cali marka hore maalin wanaagsan maalin wanaagsan qadar waxaan jeclahay inaan hadda ugu horeyn aan ku baro dadkayna dhegeysanaya qadar walaal qadar cakule walaal aad ba horta umaasan tahay boqolkiiba boqol waxa weeye fanka xilligan ku biiray waxay ahayd macnaha horta lixdan iyo sagaalki bay ahayd aan jeclaa macnaha hadday jeclaa inaan galo fanka aan ku biiro inaan fanaan noqdo anuu niyadda ka jecel marka alxamdulilaahi mahdi waxa weeyaan de adiga waxaan umalahaa ilaa toddobaatankii ko iyo toddobaatankii ayaan macnaha aan noqday nin wax tumi karo yani de sida macnaha boonka oo kale marka adiga alxamdulilah laba iyo toddobaatankii waxaan umalayaa de waxaan ahay nin wax tumayo de maasha allah horta kuliiba yani de horta fanka waxaan bilaabay xilligaasaan bilaabay aan fanka soo galay oo fankaan bilaabay lixdan iyo sagaalkii aan bilaabay laakiin layma oqoonin waxaan ahaa nin macnaha dee fanka doonaya laakiin yacni dee meel uu usoo maray iyo meel kala la ayaan ahaa tigaasi fanku wuu adka maxay himilada sidee bay suuragal kugu noqotay wallaahi qadar wax weeyaan horta kuleyba aniga runtii anugu fankii hamigiisa haayo jecel ilaa lixdan sagaalkii ilaa kow iyo toddobaatan kow iyo todobaatankii adiga alxamdulilah horta wuxuu ahaa dee yacni waxaan aad u jeclahay fanka laakiin macalinkeygii ugu horeeyey ee macnaha markaa wax yani dee i baray allah yiraxmaraximiin oo dhintay waxaa la yidhaha cabdaloni aan liijir bataristo ahaa caano ahaa asagaan arkay maalin ay isla socdaan nin la yidhaaho allah yiraxmaraximiin asagan oo dhinta oo fanaan weyn ahaa suufa cali ismaan markaan arkay waan daba waan daba kacayo adiga yani dele fankiaan doonaa mugta fankiaan doonaa mugta ha xiiseegaa wado markaa waxay gacanta ku wataan darbuugid iyo kaban markaa suufi cala ismaan allah yiraxmaraximiin ayaa yidhi markaa halkan iska fadhiiso marka kabanka waxaa tumayey suufi cali ismaanaa tumayay allah yiraxmaraximiin durbuugidana waxaa tumayay macalinkeyga cabdaluni ayaa tumayay markaa waan eegtay waan eegtay way heesay suufi cali heesaayay ana yidhi boongii baan iska soo qabsado waa iska tumuun dan suufi calina kabankii ma hayo gacanta kuma hayaba waa iska tuma hadee tabta u tumayey ayaan u tumayay ha teen baan iska raacay de wegeyn macnaha meel lagu tumaayo maan arag marka cabduloni macalinkii alla yiraxmaraximiin darbuugdiyaa tumaay kan yaraa tumaay ule oo kaale wuxuu yiri markaa waraa wax u tumi jirta mayaan uri waa markii ugu horeysaan ba arka quud xaggee idinka soo raac ceelgaabtaa idinka soo raacayaan ku yiri alla yiraxmaraximiin halkaasaan wax ka bilaab marka wuxuu yiri hadda kabacdi macalinkeyga cabduloni ayaa igu yiri hadda kabacdi waad imaaysaa waa ka anaa wax ku faa'iidayhaya marxaladda markiiba aragtay oo ili kuu baxday maxaa kugu xigay walaa horta waxaa igu xigay inaan macnaha de tiyaatarkii imaado adiga kula xaal maasha allah horta dadkii fanaaniintana way si fiican ii soo dhaweeyeen yar iyo weyn wixii joogay marka adiga alxamdulilah halkii baan kaana qaaday yacni haddana mar labaad allah yiraxmaraximiin asagana maxaa lahay maxamed jaamac joof ayaan haddana iyo xasan gariid ayaan haddana boonka u tumay waa markii igu sii hereyso marka aan sii farxaayo dee marka qadarow haddana waxaa igu sii xigay toddobaatan waxaa samtigii inay helaan malaha dee maxamed maxamed mooge allah yiraxmaraxmi waxaa geeyey markaa i waday maxeelahay maxamed jaamac jof allah yirax marka marxuumka waxaa jooga isna xudeedii halkaasaan macnaha maxamed mooge ku bartay oon macnaha boonka aan tumay alxamdulilah waxaan noqday nin wax tumi kara markaa boonka ahaan kaalin boongihii iyo banaysan kara ku filan haa haddana waxaa ku xiga beyskii waxaa ku xigay kataarkii dee maasha allah waxaan helay rag yani dee aad yani ana waxaan ahaa nin fudfudud waxaan noqday fanaan caan ah oo waxaan kule la yaqaan oo muusishin ah haddaan kugu yar celiyo iminka hees baad bilowgeenii tumaysay ama in dhegeystayaasha maqashiinay heesta abyan alla yarxam cumar shooli baa qaadi jiray cumar shooli baa qaadi jiray heesta waxay u ahayd maxay lahaayeen horta waxaa sameeyey maxay lahaayeen wareeyihii cabdalla nuurudiin allah yiraxmaraximiin ilaahay u naxariisto cumar shuulina allah u naxariisto waxa weeyaan heestan abyan waxay ku timid gabadh la yidhaaho anaga yacni dee oo ceelgaabta degan isku raran iyo ceelgaabta way isku dhegan yihiin de marka waxaa ku taal foota la yidhaaho foota macnaa ceelgaab footadaasaa macnaha de galabtii ilaa dee markay shantii barka tahay meelahaasaa macnaha la- la- la imaan jiray fanaaniintini foota qaran iyo foota ceelgaab intaasaa la fadhiisi jiray marka gabadhan waxay degan tahay isku raran gabadh waxay ahayd qurax badan oo ilaahay qurax siiyey marka timaheeda waxaa jooga macna ciribta deh mar alle markii markaa waxaa jirta shaleemo ku taal een, ceelgaabta agteeda oo la yidhaha africa shalime africa shaleemadaas markay soo aaday ay isku raranka soo baxdo baabuurtaas ku dhici jirtay quraxdeeda yani dee heybadii kara- karaamadii dilaaha siiyey marka een, cabdal nuurudiin iyo cumar shoolin meeshay joogeen fadhiyeen gabadhii markii baabuurta isku dhaceynay eegeen dee war maxaa dhacay waaye in intaas yani in maqalkana way qabeen marka alla yiraxmar cabdal nuurudiin ayaa heesta meesha ka bilaabay ha waxaa tumi doonaa isla cali aanso ayaa ruuxa gacanta ku haya kamanka aluuja
dadka lama ad dhiiginu lumana ekininu marka iyaad degtada afar iyo tobnaad iyo iftiinso mamuudaan mayadoo kaleenta dibka lagu arkaya aqalla la gelaya ini aaya waxday ay ammaan ka leedahay aad shartay inay tahay inta ilaa taqaaniyo ummadaan ogeysi inta ilaa taqaaniyo ummadaan ogeysi abin waxay ku nooshahay
cali had kooxyihii baad dhex gashay miyaa si gaara koox ugu biirtay mise eh, waxaad noqotay musician kooxaha oo dhan ka wada dhexayn kara qadar walaal waxa weeye horta kuleyba yacni de markaan waa beri aan soo dhex galay horta kooxo badanaa la shaqeeyey anuu waa beri ah Ee, waxaan la shaqeeyey dee maxay lahay horseed Een, weliba waxaan kaa iloobay yacni dee markii horseed horseed maalinta la aasaayey horseed kooxda horseed la aasaasiga waan joogay waa mise waa laba iyo toddobaatankii bay ahayd marka waxaa joogay oo markaa la qoray een, xasan ismaaciil qurcada wacabdihaa oo loo yaqaan tuse iyo ina la yidhaha squer oo hadda idina ingiriiska joogto way cali iminka hargeysaad degan tahay kooxda gaashaan baad ka tirsan tahay walaa horta waa qadar waa runta kooxda gaashaan aan ka mid ahay adiga alxamdulilah kooxda waan la shaqeeyaa dee ma- haddii laxan noqoto haddii muusikata noqoto intaba waan la shaqeeyaa kooxda kooxdii gaashaan oo aad u jeclahay ee madaxdeeda iyo maxay lahayn iyo fanaaniintaba guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijkan lamid a isugu iman doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwax oo barnaamijka cawiiska washington inala socodsiinayay kaasiyaha